Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
degmooyinka waxaa noo qorshaysan ka maamul degmo ahaan degmada rabur waa degmo jaarkayaga ah waa la talin waxyaaba badan waa u sheegnay marka waxaan ujeedayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed goob walba ay gacanta ku dhigaan inay ku wareejin doonaan maamulada degmooyinka gobolka bekoon waxaan ku baaqi lahaa in marwalba lala dagaalamo nimankan cadowga ah kooxda jidiya d hadiidka ee ugus ma ahan wax kusoo siyaadinaya dalka waa idil wanaag waa un dhibka ay wadanka ku wada hayaan soomaaliya idil way ka wada wareysaa marka shacabka soomaaliya waxaan ugu baaqi lahaa meel walba ay joogaan sida wadanka loo xoraan lahaa cadowga loogu xoraan lahaa inay wada istaagaan